abuukar macalin maxamuud oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu ka badbaaday iskuday dil oo la damacsanaa in nolosha lagu dhaafiyo afhayeenka oo ku sugan degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa war qoraal ah oo kusoo daabacay baraha uu internetka ku leeyahay ayaa waxa uu ku sheegay in uu ka badbaaday iskuday dil oo qorshaysnaa oo la doonayay in isaga lagu khaarijiyo qoraalka uu soo dabay ayuusan ku xusin cidda qorshaynaysay iskudayga dil ee uu ka badbaaday isagoona ku guudiyey in maxkamadda uu ka dacweyn doono cid weliba oo kuluga yeelata dilkiisa hadalka kasoo yaray ninkan ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay askarta dowladda federaalka nafta dhaafiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyana waxa uu walaac xoogan lasoo dirsay madaxda iyo saraakiisha ugu sarraysa dowladda federaalka